bajaajleyda magaalada dhuusamareeb ee caasimada ah maamulka galmudug ayaa sameeyey markaasi shaqo joojin iyaga oo cabasho ka ah lacaga dheeraad ah oo lagu soo kordhiyey sida ay sheegeen bajaajleyda magaalada dhuusamareeb ayaa horey looga qaadi jiray lacaga dhan shan doolar iyadoona hadda laga dhigay lacag dhan toddoba doolar haddaba waa kuwan qaar ka mid ah wadayaasha bajaajta oo ka hadlaya cashuurta dheeraadka ah ee lagu soo kordhiyey wulid cabdikulmiye dhuusamareeb mutaalida dhusureeb waxaan ka cabanayna maanta canshuur naga soo kordhi oo maalin kasta oo waxaan naga qaadi jiray shan doolar annagoo sheega oo haysanno waddooyin ma haysanno oona shan doolar ku dhimanaynay maanta waxaan naga dhigayn laba doolar naga soo kordhi laba doolar naga dhiga saakan hurdeena ku soo kacnay marka waxaan ka rabnaa guddoomiyaasha guddoomiyaha dhusureeb oo sheega caasimadda waxaan ka rabnaa canshuurtaas in macnaha sheega nagala yeerayo intii walba haddii aan laga sheega intaan intii oo naga qaadi jiray naga sii qadaan ka cusayna intaa ka cusayna sheeg guddoomiyaha dhusureeb iyo inta canshuurta ku shaqale
waxaan ka cabanaynaa canshuur nala ku soo kordhiyey canshuurtii waa nala ka qaaday tii hore waa nala ka qaaday middaan kale hadda meelay annagoo ka socoto ma garanayno cidda hadda soo dirsatana ma garanayno iyo cidda hadda aan waan si gaara aan ula dagaalna laakiin wax degmada ka soo baxay inay yihiin aan u haysanaa maadaama annaga naloo qoray naloola hor yimid owl shan doolar nala ka qaaday waa naloo soo kordhiyey canshuurna nala ku soo kordhiyey ama dhiga nala yiri ama canshuurta laydinku soo kordhiyey bixiya waxaan ugu baaqayaa madaxda ugu sarraysa in ay xal keenaan dadkaani waa dad dhallinyaraa inay qora qaataan waxay xal ka bideen bajaajtaasoo saddex kunoo doolara ama afar kunoo doolara inay ku wadaan dhuusmareeb oo dhagaxa aad aragteenoo laami uma dhisna wadda uma dhisna dhiiqo iyo dhagax iyo bahalka la yidhaahdo aan ku soconnaa annagoo saas tahay haddana canshuur bixiyaala canshuur aan meelay ka socota oon waddanala kugu dhisin oo aan bahalka la yidhahdo korontonala kaga bixin oo aan biyonola kaga bixin ayaa haddana nala kugu keenay sidaan iyo si lamid a waxaan u cabanaynaa madaxda sare arrintan hadday ogyihiin ayagu ha soo farageliyaano ha naga joojiyaano haddaysan ogaynna hana soo farageliyaano annaga shacabkoodii aan nahay ma diidanin annagu amni ahaan ma diidanin nolol ahaanna ma diidanin laakiin annaga waxaan aanna qaba karin inaan qaadanaayay macquul maaha saaka waxaannu meesha u taagannahay oo degmada u xilannay waxa weeye culays nugu yimid awgiis annakoo dhibban oo waddo haysan oo laami haysan oo rafaadsan oo shantii doolar rabna inaan wargelinno in macnaha toddoba doolar nagula dallaco lacagta nagula sii dallaco nama qabato namana qaban doonto waxaana lagu soo kordhiyey canshuur si aadan u adkayso weynay ayadoo laamigu burbursan yahay awal canshuurta shan doolar ay ahayd had dawladda waxaan ka codsanay canshuurta naga yaraydo awalaan tii hore shan doolar ku dhibana haddana haddii aan mid kale lasii kordhiyey waa ka mudaharaadaynaa waa diidaynaa ma ogolin waxaan la hadlaynaa guddoomiyaha degmada kulligood baaqaan u diraynaa ha naga daayeen canshuur tira badan ha naga daayeen middii hore naga yareeyeen